asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii eebba idmahayo hadba dhinaca inooga soo go'do aynu ka soo goosan jirnay waana xubinta murtada maanta ee aynu ka soo miirnay marxaladihii farada badnaa ee nolosha soomaalidu ay soo martay iyo waxyaalihii farada badnaa ee dadkii soomaaliyeed dhallinyariya waayeelba dhex maray ama wadahadal ahaa ama ee sida la qabto lahaa ama ahayd midaan gaboobaynin xubinteennan maantana idamkii iibe waxaan ku soo qaadanaynaa haddii rabbi idmo waxaa la yidhi haddii ilaahay idmahayo islaan ayaa waxay dhashay caruur fara badan hadday caruur fara badan dhashay badanaa haweenku ama dumarku ilmaha ugu dambeeya guri udambays baa loo yaqaanaa ama guro dambays labada noocba waa la dhahaa guro dambays baa la dhihi karaayo wax la gureeyo dhabarka lagu qaado ama gaadhi ama riti lagu qaado kii u yaraa wey waa goro dambays guro dambays buu noqon karaa wuxuu kaloo noqon karaa guri udambays oo ah kii guriga islaantan gurigeeda ilmihii ku dhashay ugu dambeeyey ee iyadu dhashayna waa uu noqon karaa labadaa macnuu eraygu leeyahay wuxuu noqon karaa goro dambays ama guro dambays ama guri dambays labadaba waa uu noqon karaa labadaas noocba waa lagu sheegaa haweeney ayaa marka waxay dhashay dad fara badan hadday dad badan dhasho ilaahay ka beerayna waxaa dhacday mid ka mid ah ayay si aad iyo aada oo kii ugu yaraa ah ayay u jeclayd waxay samayn jirtay wax kasta oo u baahdo kuwa kale ayay ku khasbi jirtay inay u keenaan waxa u soo qabta ilmaha yarkaa ha igala hadlena waxa iga dirina adigu way maaragtay intaa hoostay ku haysatay dadkii kale intaha dee waa iska kala danaystay qaar kuwii gabdhaha waa la guursado heero kala yeesheen kuwii ragga ahaana iyagii baa heera yeesho meelo kalay degeen isaga keliya ah ku soo haray subaxii dambe arigii farada badnaa ee dadku la celcelin jiray ama dadku usoo xarayn jiray ama loo qaban jiray yaa ilaan wiilkeedii baa usoo haray ugu dambeeye oo guri dambayska ahaae ayay aroorisay iyadii isagaa israacay maalinkii intii ceelka loo sii socdoo dhan ayay waaninaysay waxay lahayd wadaanta saasaa loo shubaa ariga saasaa loo horaa waxa saasaa loo qabtaa nin weyn iska dhig wax badan baan lahaa waa cunug yar hadda hawshu aday ku haysataa cid kaloo ku dhaafta male waad ogtahay dadkii way kala danaysteen adiga unbaa meesha ku soo hadhay hawshaa farada badan ayay waday hadday hawshaa waddo maalinkii o dhan ay sidaa ula hadlaysay goortii ceelka la tegey ayay tidhi arigaan soo horiyo orad ariga shub arigii wadaantiibu ceelka ku riday hadduu wadaantii soo qabtayba uu yidhi soo bixiba xakabkii ceelkaa qabsaday markuu xakabkii qabsaday buu yuu hooyadii u dhawaaqay ilaa awal hore hadday qodaxu muddo isagoo nin weyn hooyey qodaxba ay muddo u dhihi jiray hooyey maradaa iga dilaacday hooyey caanaan rabaa hooyey hal iilis hooyey hararka ii dhig hooyey barkin iisoo qabo nin wuxuu ahaa maaragtay ladhahayey ha igala hadlina ha u dhowaanina ii daaya ha iga mashquulinina ha iga cawriyina ha iga waxayna iyadaa ka lumisay maaragtay tarabiyadii ama koritaankii uu qaadan lahaa ama noloshii uula qabsan lahaaba hooyadii baa gefisay baa la dhihi karaa ama ilowsiisay ninkaas marka markii xakabkii uu xaraggii qabsaday ayuu hooyadii u dhawaaqay hooyoy hooyoy hooyoy hooyoyda uu yidhi waxay u qaadatay inuu leeyahay hooya ariga soo hor markaasay arigii soo hortay ariga hadday soo hortay dee darkiiba waa biicidu biyo kuma shubana waa qallalan yahay arigii baa meehanaabay oo yaacyaacay oo qaardacdii afka darsaday markaasay soo oroday arigiioo meehanaabahaya u imaatay maogtahay saasay u dhowrtay dad fara badan waa ilmo yar bay dhihi jirtay imisu jiraa markii la dhao waa cunug yar hadduu dhashay dhihi jirtay maogtahay markaasay cadhootay arigan meehanowgiis iyo waxa haysta markaasay tidhi hoy hoy hoy hebelow wax badan baan ku qariyey oo ku qariyey labaatan jir bay tahy wax badan ayaan ku qariyey oo ku qariyey labaatan jir hooyo ogow inaad labaatan jir tahay waxaan ogaa ee aan hawl iyo hadal saaka kuu soo hormariyey haddaadba wadaantii xakabka ka saari la'dahay ku qariye oo ku qariyaye labaatan jir hawl iyo hadalba ninka hoobiyey baa tahay bay eraygaas ayaa iyadiina laga qoray haddii ilaahay idmahayo halkaana waxaa ka soo baxdo innaga lafteenna tusaale inoogu ah in awlaaddu intay yaryarka tahay la tababaro oo si ay nolosha ula qabsadaan wax fara badan la fahansiiyo laakiin haddii hoosta la gashado ama arrimaha noocaasa lagu sameeyaay ay iyaga noloshooda iyo waxqabsadkooda ay dhibaato ku tahay mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi quruxi waatii jidiinka marta quruxi waatii jidiinka marta